taliyaha ciidanka militariga soomaaliya iyo kan ciidamada amisobna waxa ay ka wada hadleen qorshaha dagaalka ee ka dhanka al-shabaab taliyaha cusub ee ciidanka xooga dalka soomaaliya sareeyagaas cabdiweli jaamac goradh ayaa la kulmay taliyaha ciidamada amisom jenaraal cusmaan nuur subagle iyo saraakiisha ugu sarreysa ciidanka midooda afrika ee amisom labada dhinac ayaa waxa ay isla soo hadal qaadeen sida loogama sidaa lagama maarmaanka ay u tahay in la xoojiyo howlgallada ka dhanka al-shabaab iyo qorshaha dagaalka hadda dowladdu ay qorsheynayso taliyaha ciidanka xooga dalka soomaaliya ayaa sheegay in sanadkan uu noqon doono sanadka ciidanka xooga dalka ee loo sameyn doono dibudhis iyo weliba howlgalka la qorsheynayo in al-shabaab loogu xoreeyo qeybo badan oo ka tirsan gobolada koonfurta iyo bartamaha dalka kulankan waxa uu muhiim u yahay marka loo eego ujeedka iyo weliba qorshaha ciidamada militariga xilligan ay diyaarinayaan oo a dib u xoreynta goobaha ay shabaabku ay joogaan ee gobolada koonfurta iyo bartamaha ayuu yidhi taliyaha ciidanka xooga dalka soomaaliya jenaraal gorod taliyaha ciidamada amisom jenaraal subagle waxa uu ugu hambaliyey taliyaha cusub ee ciidanka xooga dalka xilka cusub ee dhowaan loo magacaabo wuxuuna caddeeyey in amisom ay diyaar la tahay sii xoojinta wada shaqeyn dhex marta labada dhinac